Waxaa sare ukac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo raashinka dalka sida galeyda, digirta iyo masagada suuqyada magaalada Baydhabo. Sare ukacan ayaa waxaa sababay in aad u yaraadeen wax soo saarkii beeraha iyo bulshadu aad u isticmaasho dalagyada dalka kuwaasoo fahmay waxtarkiisa. Qaar kamid ah ganacsatada suuqyada magaalada Baydhabo ee iibiya raashinka dalka ayaa ka waramaya qiimaha ay iibiyaan iyo waxyaabaha sababay sare ukacan.
tigirtida baa daga dhidhay arsib arsi ilaahay laakiin qaadan ku qaamahay oo ilaahay beer ardeeda ilaahay ilaahay ku hay ilaahay ku qadaana arday baa ilaahay ni qoro qaamahay wadhay tilooska tigirtida tub labaatan geed horta beero ninka baasay beeroogeena roobkii bani yaraad dhankii abuur ay nisuun heeyada walsiida falaasa magaaladii akaroonay abuurkii bani waay misgidin eela ninka kaalow dadkii sokorra qabaan dhiikara qabaan misgeedi baasidii bariiskaa kwereen misgeedi aamow galeen owlaad masaakiin ee aawlaayne lakuwada koriyaa herlaage dagaalo doro wiingan haysan te dagaaladaasoo ilaahay gargaarsheenaha misgidaa nin rag isto beeroan ed badar ninka kaboofadaan misgida foola ninka kaalow haa dadkaasoy raashinkaasoy diidan udura ku qaadaan misgeedii aan nagden suuqan suuqa misgelayta leere horta sheyga muhiimkan hadda moordi geley ilaama leerahays digirtan daga baaso samaamo leerow digirtun kalaado gaduud ah digiryadun kalaado malabe iyo afkuule iyo walaamuunle iyo maleerahay meelo kale ku kooyaan hadda sida aragdi lana baaranan baana sigarow anjeere oo badati bariis oo badati ilaa marshay ambuul gambadiyo ambuul bariis aan talanka karaya higa ka aamaaday baada aragdi horta alxamdulilah baydhabo horta muhiim shay baadiya kiirinte raashinka dalkeena ayaa waxtar caafimaad u leh bulshada qaybaheeda kala duwan kaasoo aad loogu baraarugay waxtarkiisa caafimaad